السلام عليكم كلgii waa salaaman tihiin rag iyo dun dhalinyaro iyo waayel waa idin waa idin hanaynayaa inaad shir qabsateen aad doonaysaan mashaakilka dunida jira khaas ahaanka maanta bislaajira aada wax kaga qaban kartaan waxaana idin rajaynayaa in niyada wanaagsan aad haysanan ay idin jiidato najax iyo horubar intaa haddaa ka gudbo puntland waa waxay ahayd sidii aan mar hore u idhi mid ku dhalatay dhibaatada halkaa soomaaliya jirtay oo aada moodo in puntland dadkii joogaa marjanalaysig noqdo oo siyaasadu ay laba lugo maxdo hargeysa iyo muqdisho ka damboona dadka reer puntland uu noqday dad maalinkan maanta siyaasadda u dhegeysta laakiin aan isagu qayb wanaagsan ka qaadan sida daraaddeed raggii maantii isugu yimi meesha la yidhaaho addis ababa markii shirkii qaahiro laga qabtay uu horay u socon waayey waxaanu istusnay waxaynu joognaa wakti loo baahan yahay aan siyaasadda iyo waddanka daladiisa lagu daawanin muqdisho iyo hargeysa lagu daawanin ee dadka kalena ay reer puntland ahi qayb ka qayban karaan nasiib wanaag waa la isku waafaqay ra'yigii waa la yimi oo waxaanu nimi meesha la yidhaaho garowe owel ay u ballansanayeen dadka s s d f ku jiray inay shar ku qabsadaan dabadeedna waxaa kusoo biiray reer u s b oo markaa ka koobnayd u s b oo markaa ka wakiilahayd soria sanaag ama hadii sida qabyaalada loo dhigo markaa wasangeliya dhubahante shirkii waa socday najixii laga doonayay midka tira laga sugayay midka weyn baa kasoo baxay puntland waa dhisantay markiibana maalintiiba codkii b puntland baa soo baxay oo markiiba sheeqiyey hargeysa iyo xamarkii wax walba loo daba fadhiya laga dhegeysanayay puntland maalintaa lii halkaa isugu timi ee go-aan ka gaadhay waxay ka koobnayd maalintaa shan gobol runtii lix gobol baan marka doonaynay laakiin gobol dadkiisii baa markiiba iskaga hadhay meesha lixda gobol aanu anagu markii aanu doonayn waxay koonfur ko mudug koonfurtiisa oo aanu la jeeday caabud waaqiya meesha la yidhaaho dhulka dadka marixaanku dego iyo badan badle koonfurta barigeeda ama waqooyina waxaanu la jeeday maalinkan maanta ama intaa qaybta puntland kaga jirta halka kan nugaal bari sool sanaag xoogaa dhibaatada nala kulantay waxay ahayd qoladii aanu anagu markaa soo jiidaynay oo aanu doonaynay inay puntland ka mid noqdaan oo balanbale iyo caabud waaq ahayd gudahoodii baa xoogaha khilaafkii ka dhashay dabadeed waxay markii hore waa nagala qayb galeen laakiin markii dambe ee rasmi ahaan samaynayay waa ka maqnaadeen shirkii sidaa daraaddeed kama ay qayb gelin calaa ayi xaal busra waa dhalatay si wanaagsan bay u dhalatay guul bay gaadhay guushaasi dhibaatooyin baaba baa la kulmay ilaa maantana maantana garab garab daba socda sababtu waxa weeye dhibaatadaa kusoo baxday waxay ahayd dad reer puntlaanda oo degan meesha la yidhaaho gaalkacyo ama mudug nugaal bari oo dad aan saa u tira badnayn laakiin dad badan oo influenshani ku jiraan uu ka mid ahaa cabdillaahi yuusuf yaa waxay qabeen puntlandaanteenu furaynaa waa puntlandkii hore nordiis war ha ahaato iyadaa iyadaa meesha wixii kaleba waa dabajoogay ku ahaanaya ilaa maanka dad taa aaminsan baa jira oo dhibaato aan waa qabo puntland horumarkeedi iyo midnimadeeda afriga haddi baa inay ku hayaan isla markaana waxaan anigu waxaa kala yana jira dad reer sol iyo sanaaga oo iyaguna aan odhan karo waa dhuunay raacyo oo had iyo jeer iyagoo puntland sheeganayo puntland baan kanahay ka mid nahay sheeganaya had iyo jeer hargeyse u socda oo shilimaad kana doonta una una magaranaysaa hoos ahaanta kaga xidhan oo aan qabo inay waxyeelada waxyeelo weyn inay inay u keenayso jiritaankii waa asliga ahaa iyo puntland laga doonaya marka waxaan leeyahay hadal badan dib waktiga idin kaga qaadi maayo hawsha aada imaka u socotaan ku dadaala guul baana idin rajaynayaa waxaana idinkula talinayaa kooxda aaminsan mulug iyo nugaal iyo baribaa puntland saldhi u ah waa khatare halaiska ilaaliyo isla markaana waa khatar kuwa sooliya sanaa ka mid ah ee dabashabeerinaya ee doonaya inay isaaq u naageey naageeyaan hoos hadi jeer hargeysa ku hortay shilamaadka u doonanaya ama marka qaarkood haddaanuna soo baxaa in jiritaanka puntland ba ay ka hor yimaadaan marka waxaan idin leeyahay labada group ama element puntland haddaan laga ilaalinin waxay u keeni karaan midnimadeeda iyo horumarkeeda daawac bay ugeysan karaan aan mar horeba waa ugeysteen laakiin mid aada iyo aada u sarweyn bay ugeysan karaan qof oo idinka midiya ha ogaado soomaaliya waxaad moodaa maalinba maalinta ka dambaysa qabyaaladii inay soo xogeysanayso waa nasiib daro in qarniga koob iyo labaatanaad in bahasha qabyaalada la yidhaahaa qiimo weyn soo yeelanayso oo dad badan jiidanayso haddii puntland dhibaatooyin yaryari ka bixin waayaanna waxay dhali kartaa taagdarada ama baabaa puntland bay dhali kartaa taasoo keeni karta ima waxaa la yidhahaa soomaaliya waxa wax loo qaybsadaa afar beelood iyo nuus oo anigu aan firi karayo haddii puntland xoog iyo quwad wanaagsan iyo midnimada weydo in meesha la yidhaaha daarood baadi ay daaroodku marka dambe heli doonin waayo haddii ay qaybsadaan waa kala tegayaan markay kala tagaanna qolo waliba oo meel bay maqrib doontaa dabeedna qaybtoodii iyo madaxnimadii iyo qayaadadii lagu yaqiin meesha waa laga waayi doonaa aniga waxay la tahay waktigan imankaa inaanan idin wereerinin hadal badan idinku daalinin marka hadalkayga maxaan kusoo koobayaa ko puntland lagu dadaalo midnimadeeda iyo maalinka maanta arkaanteeda iyo sraaceeda labada kooxood ee anigu aan magacaabay n haddii aan la idmo dad badan maaha waa dad aada u yar iyagana ha la iska ilaaliyo sidaa iyo midnimo iyo wadajir iyo guul baan idinku rajeynaya salaam calaykum